wanaagsan dadkana dhegaysanaya halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caaw galabnimadan ugu waaweyn waxaa ka mid ah
booliska soomaaliya oo gacanta ku dhigay jarnaal sheegow kuna eedeeyey faldembiyeedyo waaweyn oo lagu soo ogay
faahfaahina kasoo baxaya hoobiyaal saaka lagu weeraray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho
xubno ka tirsan dagaalayamaasha al-shabaab oo lagu dilay duqayn ka dhacday gobolka hiiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in qofkii ka tanaasula al-shabaab uu xil sare ka qaban doono dowladda federaalka soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha agoosto sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana ku diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan
booliiska soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay sheegu oo horey uga tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya tallaabadan waxa ay ka dambeysay kadib markii shalay ilaa iyo barqanimadii maanta dagaallo qaraar oo ka dhacayay xaafadda kaawagoday ee degmada wadajir kadib ciidanka boliis militari ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan kabtan sheegu oo horey uga tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya sadiiq doodisho afhayeenka ah ciidanka booliiska ayaa warbaahinta kula hadlay saldhigga dharkiinley maniga ah ee la dhaqo oo iyaduna lid ku ah qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaalla isagana waxay ka mid noqon doontaa iyadan waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha agabadka ah ee ama exhibitka ah ee aan maxkamadda awoodda u leh ku horgeyn doono guud ahaan maxaabiista la hayaa waa shan iyo labaatan qof toddoba dhaawac ah isagii eedaysanay sheegow iyo iyo siddeed iyo toban toddobiyo toban kale guud ahaan waxay isku yihiin shan iyo labaatankaas qof oo oo maxaabiista oo gacanta lagu hayo waxaa xusid mudan howlgalkii la dagaalanka burcadda hubaysan ayuu kan qayb ka ahaa howlgalka ciiltarow qayb ka ahaa waxaana ahaa hirgelinta xasiloonida hirgelinta xeerka xakamaynta caasimadda hubka caasimadda cid kasta ee isku dayda inay hub la mamnuucay u isticmaasho caasimadda ama ku dhex isticmaasho ciidamadu waxay waajib cad u qabaan inay gacanta ku soo dhigaan in maxay ahaydee ay maxkamadda awooddala ku simaan hadda eedaysanaha iyo eedaysanayaasha kaleeto ee gacanta lagu hayo sida ugu dhaqsiyaha badan ayay waxay wajahi doonaan maxkamadda awoodda u leh ee halkaas oo lagu cadaalad marin doono si ay dhaga ugu noqoto ee farriin ugu noqoto ciddii kale ee isku dayi lahayd ama ku tala joogtay in magaalada hub aan la ogolayn u isticmaasho ciddii isku daydana iyada ayaa cawaaqibka iyo dhibaatada halkaa ka dhacda qaadanaysa waa maasantiin shirkeenna jaraa'id maanta intaasuu ku saabsan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhinaca kalena haddii aan eegno tiro hoobiyaal ah ayaa waxaa lasoo warinayaa inay waruurnimadii hore ee saakay ee ku dhaceen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho tiro hoobiyaal ah ayaa waxaa lasoo warinayaa in haruurnimadii hore ee saakay ee ku dhaceen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana laga helayaa faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya hoobiyahaasi joogta ilaa iyo saddex hoobiye ayaa laga maqlay xaafado badan oo ka tirsan degmooyinka gobolkan banaadir kuwaasi oo mid oo ka mid ah mid ka mid ah uu ku dhacay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde halka labada kalena ay ku dhaceen meel ugu dhow garoonka laba ruux ayaa la tilmaamay inay ku dhaawacmeen hoobiyaasha lagu weeraray garoonka muqdisho waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in daqiiqado kooban shaqaalaha garoonka lagu celiyey afaafka hore ee garoonka aadan cadde ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka garoonka iyo hay-adaha amniga oo ku aadan hoobiyaasha lagu garaacay garoonka caalamiga ah ee magaalada muqdisho inta badan al-shabaab ayaa mararka qaarkood magaalada muqdisho ku garaaca hoobiyaal aan la ogeyn halka laga soo duuro waxaana ka dhasha khasaaro dhimashiya dhaawacba leh oo soo gaara dad shacab ah oo ay madaafiicda ku habsadaan guryahooda
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in qofkii kasoo baxa dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana ka tanaasula uu xil sare ka qaban doono dowladda federaalka madaxweynuhu waxa uu sheegay in muhiim ay tahay ciribtirka al-shabaab islamarkaana fursaduhu weli ay hor yaalaan xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu carabka ku adkeeyay in lagama maarmaan ay tahay in xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ka tanaasulaan fikirka hadda ay uga tirsan yihiin al-shabaab islamarkaana ay kusoo biiraan dowladda federaalka dowladda soomaaliya waxa ay ku jirtaa dagaal xoog leh oo ka socda guud ahaan dalka oo ay kula dagaalamayso dagaalamayaasha al-shabaab
dhinaca kalena haddii aan eegno xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka hiiraan dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal qorsheysan ciidanka qaranka ay ka sameeyeen deegaanka buuq aqableh ee gobolka hiiraan halkaasi oo khasaaro culus loogu geystay dagaalamayaasha al-shabaab howlgalka waxaa lagu beegsaday saddex xubnood oo al-shabaab ay lahaayeen saddex xarumood oo al-shabaab ay lahaayeen deegaan ku lahaayeen deegaanka kuwaasi oo dhammaantood la burburiyey howlgal kale waxaa howlgalka kale waxaa lagu beegsaday saddex xarumood oo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka kuwaasi oo dhammaantood cagta la mariyey howlgal kale ayaa ayaa ka dhacay xarunta ay duqeeyeen maamulka sare ee al-shabaab ama ay deganaayeen maamulka sare ee al-shabaab oo qaabilsanaa magaaladaasi daas oo iyana la burburiyay sidoo kale dowladda ayaa sheegtay in xaruntaasi lagu dilay shan xubnood oo al-shabaab ah oo mid ka mid ah uu ahaa sarkaal sare oo al-shabaab ka tirsan howlgalka ugu dambeeyey waxaa lagu beegsaday isbaaro ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab ee ama al-shabaab islamarkaana ku daalay buuqa qable halkaasi ayaana lagu laayay koobta ku sugnaa ayaa lagu laayay xubno koobta ku sugnaa waxaana wararku kasoo baxay dowladda soomaaliya iyo lagu yiri inta la xaqiijiyay howlgalka waxaa al-shabaab uga geeriyooday ilaa iyo sideed iyo toban xubnood oo laba ay horjoogayaal ay tahay waxaana la burburiyay labaatan waxaana la burburiyay labaatan kaari oo ah kuwa dagaalka oo ay ku rarnaayeen qoryo colculus waxaana sidoo kale la burburiyay laba xafiis iyo koob isbaaro waahayd ayaa sidoo kale lagu yiray qoraalka kasoo baxay ee dowladda laguna daawacay warbaahinta dowladda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay goobta ugu horeysa ee lagu duqeeyey waxay ahayd karaash ay al-shabaab u yeeleen ama u yeelaan ilaa iyo ama u yaaleen ilaa iyo labaatan kaari oo ah kuwa dagaalka dhammaantoodna waa la burburiyey iyadoo laga dhigay howlkab ayaa sidoo kale qoraalka lagu yiri dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe howlgalo ka dhana al-shabaab waxay ka waday qaybo badan oo ka tirsan gobolada dalka guudaana dhegeystayaal warkii duuro aad kala socodeen raadiyaha dalsan muqdisho walaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel